alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wkulu ma rutiba fiihi اlfadlu min gayri amri fahuwa nadmu yajlu wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wakulu maa shay dhammaantii rutiba fiihi laga tartiibiyo alfadlu fadl laga tartiibiyo iyo ajar min gayri amrin amar la-aantii xaaluu yahay shaygaa fadliga laga tartiibinayo fa huwa kaasi nadbun sunno weeye nadbigaas oo markaasi yajluu muuqanaya oo inuu nadbi yahay markaasuu ku muuqanaya wuxuu ka hadlaya halkan sheekhu raximah allahu tacaala waxyaalaha lagu aqoonsado shaygan inuu yahay shay sunno ah waxyaalaha tusinaya oo calaamaadka ama amaaraadka u ah ayuu markaa sheekhu ka waramaya raximah allahu tacaala marka wuxuu sheekhu leeyahay shay kasta oo fadli iyo abaalgud loo sheego iyadoo markaasi aan la isfarin oo la oran sameeya waa sunno sida maalan nabigu calayhi salaatu salam wuxuu yii man nafasa can muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama waman yasara calaa mucsirin yasarahu allahu calayhi fi dunya walaakhira waman satara muslima satarahu allahu fi dunya walaakhira marka fadli weyn ayaa laga tartiibiyey man nafasa can muminin kurbata min kurabi dunya amarna kuma soo aroorin waa fadliga ku jira ayuun baa la sheegay marka waxaa laga qaadanaya arrinkaas inuu yahay inuu yahay sunno ayaa laga qaadanaya asiwaaku madharatu lilfami mardaatu lirab adaygu afkana waa nadiifinayaa rabbina wuu raali gelinayaa marka xadiidkaas amar kuma soo aroorin ajarna waa markaa lagu sheegay in rabbi markaas uu qofka ka raali noqonayo marka inuu sunno yahay ayuu markaa tusinayaa marka waxaa lamid a saddex maalmood oo markaasi qofka bil kasta saddex maalmood ka sooma in markaasi kaana ka siyaami dahri marka uu lamid noqonayo kullu hada markaasi waa sunno markaasi waajib maaha wuxuu sheekhu ohanaya wamin huna naclam ana min turuqi ihbaati اlcibaadaat atargiiba fi shay duruqda lagu sugo cibaadada waxaa ka mid ah in markaa laisjeclaysiiyaa ka mid ah wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wakulu maa shay dhammaantii rutiba alfadlu fadli laga tartiibiye fiihi dhexdiisa oo fadli loo sheego min gayri amrin amar la-aantii xaalu yahay shaygaas dhisma amrin laakiin fadli baa loo sheegay fa huwa shaygaas nadbun sunno weeye nadbigaasoo markaa yajluu muuqanaya oo ku muuqanaya markaasi sunanimo yajlu bimacnaa yatabayan wayadhar wakulu ficlin lilnabiyi jurida can amrihi fagayru waajibin bada wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala wakulu ficlin ficil kasta ficilkaasoo linabiyi nebi maxamed u sugnaaday calayhi salaatu salaam ficilkaasoo jurida laga tajriidiyey can amrihi amarkiisa fagayru waajibin waajib geyrkii ayuu badaa ku muuqday oo ku daahiray halkan sheekh wuxuu ka waramaya raximah llahu tacaala ficilka mujaradka ah oo markaa nebigu uu sameeyo calayhi salaatu wasalaam ma tusinayo wujuub ma tusinayo nebigu hadduu shay sameeyo ficilkaasi waa ficil mujarad ah wax la socdaa ma jiro wuxuu tusinayaa inuu yahay inuu markaasi inuusan waajib ahayn buu tusinayaa sheekhu markaa raximah llahu tacaala wuxuu tafsiiriyey afcaasha nebi maxamed calayhi salaatu salaam iyo intay u qeybsamayso ayuu markaa tafsiiriyey oo wuxuu tilmaamay wuxuu soo arooriyay awalan wuxuu yihi alqaacidatu fi hada albeyt ana alficla almujarad laa yadulu cala alwujuub ficil mujarada waajib laga qaadan mayo laakiin calaa ayi shayin yadul muxuu tusinaya haddaba hadduusan waajib tusinayn muxuu tusinayaa jawaabta sheekh wuxuu ku jawaabay laabudda an nacrifa aqsaama ficli rasuuli sala allahu alay wasalam waxaa laga maarmaan ah inaan baranno afcaasha rasuulka calayhi salaatu wasalaam taas horta muhim ah taa markaan baranno ayaa markaa ficilka mujaradka waxa uu tusinaya xukumkiisu markaasaan ogaanaynaa kadib wuxuu sheegay lix nooc oo afcaasha nebi maxamed ugu qeybsamayso calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah wax marka uu u sameeyey jibil ahaan say markaa dabeecaddu ay keensanayso kaasoo kale waa sida maalan hurdadii oo kale nebigu inuu seexday calayhi salatu salaam nebigu inuu wax cunay oo kale nebigu inuu wax cabay oo kale iyo waxa la midka kaasoo kale laa yatacalaqu bihi amrun walaa nahyu amar iyo nahyi midna kuma tacalluqo ay yani maamuurna maahan manhina maahan maxaa yeele qofku inuu seexdo waa shay abiiciya weeyaan markuu gaajdo qofku inuu wax cuno markuu haraado inuu biyo cabo waa shay jibili ah wey meesha gacanta lagu cunayo iyo qaabka loo cunayo iyo taas waa shay dheeraadka ah wey lakiin mujarad lakli baa laga hadlaya markaas kaas waa qeyb amar iyo nahy midna kuma tacaluqayo nooca labaad oo afcaasha nebi maxamed alayhi الsalaatu salaam ka mida waxaa weeyaan shay uu nebigu u sameeyey waxaa weeyaan calaa wajhi اcaada caada ahaan u samey kaasi xukunkiis waxa weye waa mubaax sunana maahan wuxuu markaa sheekhu sii tilmaamay in shayga caadada lala yimaado meeshaas uu caadada ka yahay ayay noqonaysaa haddii uusan sharciga khilaafaynin bimacnaa beledka haddii ay caado leeyihiin oo caado ay macruuf ka tahay caadadaas sharciga aysan khilaafsanayn qof markaa caadadaasi waa inuu raacaa oo la yimaadaa weeye marka wixii caado ahna waa mubaax sunna maahan qeybta saddexaad waxa weeyaan wax nabigu u sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam imtihaalan liamri illaahi caza wajal amarka ilaahay ayuu markaa fulinayaa amar uu ilaahay amray ayuu fulinayaa ficilkaa xukumkiisu amarkaas uu fulinayo ayuu la xukum noqonayaa hadduu amarkaasi uu yahay sunne ficilka nebiguna calayhi salatu salaam sunnu noqonaya amarku hadduu yahay waajib ficilkuna waajib buu noqonayaa marka ficilka nebigu calayhi salaatu salaam haddii nebigu uu amar fulinayo amarka waxa uu yahay ayuu markaa ficilkina noqonayaa nooca afraad waxa weeyaan maa facalahu annabiyu sal alla alay wasalam ficlan mujarada yadharu fiihi tacabud lilahi caza wajal waa mid markaasi mujarad ah waa ficil mujarad ah laakiin waxaa ka muuqanaysa tacabud iyo cibaad ahaan buu saa u yeelayaa kaasi waxa weeyaan waa waajib fa hada waajibun calayhi liajli iblaaq nebi axmed marka loo eego isaga daatadiisa ficilka noocaasa waajib buu ku yahay si ummadda u gaarsiiyo markuu ummadda gaarsiiyey kadibna wuxuu noqonayaa isaga iyo annaguba sunnu noo noqonayaa sunno ayuu markaasi noo noqonayaa sida mithaalku waxa weeyaan ama tusaale waxaa weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu guriga uu soo galo wuxuu ku bilaabi jiray nebigu siwaaga iyo cadayga ayuu ku bilaabi jiray marka waa ficil mujarad ah waa ficil nebigu uu samayn jiray calayhi salatu salam markastoo gurigiis uu soo galo wuxuu ku bilaabi jiray inuu markaa cadaydo haddaba kaasoo kale waajib maahan ayib kaasi waajib maahan wuxuu noqonayaa mustaxab ayuu noqonayaa qeybta shanaad oo ka mid a afcaasha nebi maxamed calayhi salaatu salaam waa mid markaa udhexeeya bayna alcaadati walcibaada bayna alcibaada walcaada ayuu udhexeeyaa waa sida maalan nebigu inuu samaystay inuu timaha sii daystay oo kale nebigu ma xiiri jirin mana gaabin jirin inuu markaa xaj ku sugan yahay ama markaa cumro uu ku sugan yahay mooyaane marka waxaa la odhanayaa timahaasi in la samaysto ma waxay noqonaysaa caado oo timaha la dheeraysto o lasii daysto mise cibaaday noqonaysaa sheekh wuxuu tilmaamay masaladaas in isku khilaafay culimadu isku khilaafeen minhu man qaala inahu cibaada wa minhu man qaala inahu caada inay laba qowl ka leeyihiin qolo yidhi waa cibaado iyo qolo yidhi may waa caado wuxuu sheekhu yihi faاladiina qaaluu inahu cibaada qaaluu hada huwa اlaصl inuu cibaado yahay ficilka nebigu calayhi الsalatu slam ayaa asl ah faاlaصlu ana ma facalahu الrasuulu sal اlه alay waslam fahuwa calى sabiil tacabud tacabud cibaad ahaan buu samaynaya ma lam naclam anahu lilcaadati aw اljibila aw ma ashbaه dalik haddii markaa arinku uusan haddii aanan ogaan inuu yahay caado ama jibili wax iska abiiciya inuu yahay haddii aanan ogaan marka sheekh wuxuu leeyahay facalى hada yakunu cibaada timaha lala baxo cibaaday noqonayaan وإلى hda dahب الإmام أحمد بن حنبل رaحimه الله faqاla في شhacر الرأس timaha madaxa isagoo ka hadlaya wuxuu yihi huwa sunaة low naqwى عalayه اتakhadnaah walakin lahu kulfaة وamuؤnة waa suno timaha in lala baxo haddii aan kari lahayn waan samaysan lahayn timaha waan sii daysan lahayn laakiin waxaa ku sugan kulfo iyo mashaqo iyo marka dhib ayaa markaa lagala kulmaya marka halkaas ayay mariyeen weliba inay cibaadata waxay kusii xoojiyeen nabigu calayhi salatu slam isagoo kulfo iyo mashaqo lagala kulmayo ayuu haddana nebigu timaha sii daystay marka arrinkaa waxay tusinaysaa in markaa nebigu saa u yeelay tacabud markaa cibaadu saa ku noqonaya culimada qaybo ka mid a waxay yidhahdeen maya waa caado nebiguna calayhi salatu salaam caadadaas ayuu markaa ilaalinayay oo dhowrayey si markaasi lian laa yutakhada maa yafcaluhu sunna si waxa uu samaynaya aan sunno looga dhigan lianna haddii uu sidaa khilaafo caadadaas si khilaafsan hadduu sameeyo sunno markaa mashruuca ayuu markaa noqonaya marka waxay ayana u daliishadeen qolada saa ohanaya xadiidkii nebigu calayhi salaatu salaam yani qof dumara oo ilmo yar markaa timihii qeybna ka xirtay qeybna u daysay ayuu arkay wuxuu nebigu ku yidhi ixliqhu kulah aw trukhu kulah dhammaantii xir ama dhammaantii wadadaa waxay culimadaas yihahdeen falow kaana itikaadu shacri sunna laqaala laa taxliqhu timaha xirin buu nebigu ku ohan lahaa alayhi salatu salaam oo markaa sidaa u dah wuxuu sheekhu ohanaya wahada huwa alaqrabu cindi ana itikaada shacri laysa bisunna walakinahu caada caado weeyaan marka waa qeybta shanaad oo ka mid a afcaasha nebi maxamed alayhi salaatu asalaam waa qeyb mutaradida bayn alcaada walcibaada labadu way aqbali karaysaa taa marka culimadu waa isku khilaafeen taa culimadu waa isku khilaafeen marka meesha la raacinayo nooca ugu dambeeyo lixaad waxaa weeye maa facalahu calaa wajhi lkhusuusiya waa mid markaasi nebigu u sameeyey inuu asaga khaas ku yahay isaga gaar u tahay qof la wadaagayana ma uu jiro laakiin waa in la hayaa daliil sheegaya in nebi maxamed alayhi salatu salaam arrinkaasi uu khaas u yahay in laiska sheegto waxaani waa khaasna waxa weeyaan sax maahan in daliil loo helo mooyaane laanna asalku waxa weeyaan in nebi maxamed lagu daydo calayhi salaatu wasalaam ayaa marka asala waxa uu sameyn in looga daydo laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kana yarju llaha walyowm alaakhir marka lixda qaybood ayuu markaa sheekhu u qeybiyey afcaasha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay marka noocaas mar hadduu ficilku yahay mujarad waxay noqonaysaa markaasi in uusan waajib ahayn ayuu noqonaya bal mustaxab ayuu noqonayaa waana nooca afraad ayuu markaa sheekhu inoogu tusaaleeyey oo ah inagu markuu guriga soo galaba in markaa caday ku bilaabi jiray markuu noocyadaa sheegay lixdaa wuxuu oranayaa sheekh ibnu cuthaymiin fa hadihi sittatu aqsaami liafcaali rasuuli sala allahu alay wasalam qala an tajidaha maxsuuratan fi kitaabin mucayan aw fi makaanin mucayan yani waxaa yar inaad ka hesho iyadoo lagu kooba kitaab ama meel mucayan inaad ka hesho bal tajiduha mushatata fi kalaami ahli اcilmi lakina hada ma xadaranii minha waa intay usoo xadirtay weeyaan marka kutub gaara laga qoray afcaal rasul alayh الsalatu salaam usuuliyintuna markaasi way ka waramaan wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wakulu ma shay dhammaantii wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wakulu ficlin ficil kasta ficilkaasoo linabiyi nebiga u sugnaaday ficilkaasoo jurida la tajriidiyey can amrihi amarka nebi maxamed calayhi salatu salam yan laga dhartiray oo nebigu waa sameeyey dadka ma farin fakayru waajibin waajib keyrkii ayuu badaa ku muuqday mujarad ficil hadduu yahay inuu waajib yahay marka laga qaadan mayo wain yakun mubayinan liamrin falxukmu fiihi xukmu daka alamri wain yakun hadduu yahay ficilku mubayinan liamrin mid amar cadaynaya falxukmu fiihi xukumka ficilkaasi xukmu daka alamri amarka uu caddaynayo xukumkiisa weeyaan halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala haddii nebigu uu shay sameeyo ficil buu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ficilka uu sameeyey amar buu ku caddaynayaa arin amar buu ku fasiraya oo ku caddaynayaa amar la amray ayuu ku caddaynayaa kaasoo kale wuxuu noqonayaa amarka uu caddaynaya ayuu la xukum noqonayaa amarkaas haddii uu yahay amar waajib ah ficilkina waajib buu noqonayaa amarka uu caddaynayo mathalan hadduu yahay nadbina nadbi ayuu markaa noqonayaa marka amarka la caddaynayo ayuu raacayaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala falamru bisalaati maala fii qowlihi tacala aqiimu sala aqiimu sala amrun mujmal waa amar mujmal ah ilahay wuxuu faray salaadda in la oogo waa amar mujmalah walaa tatabayanu kayfiyat liqaamati ila biqowli nabiyi sala allahu alay wasalam aw ficlih amarkaas si kale kuma caddaanayo nebigu inuu inoo sheego afka inooga sheego ama ficlaan u sameeyo mooyaane fajamiicu ma facalahu rasuulu sala allahu alay slam fi salaatih fainahu min iqaamati salaati alma'muuri biha afcaasha nebigu uu sameeyey calayhi salaatu salaam dhammaan waxay noqonaysaa min iqaamati salaati alma'muuri biha salaaddii markaa lasfaray oogid la oogayo ayuu markaasi noqonayaa marka nebigu calayhi salaatu salaam saxaabadiisa wuu tusay kayfiyada loo tukanayo salluu kamaa ra-aytumin usali mimbarka istaagay ayuu salaaddii nebigu tukaday calayhi salaatu salaam marka saxaabaduna way arkeen ficil ahaan bay u arkeen marka ficilkaas nebigu uu sameynayey oo uu ku fasirayey aqiimu salaa uu ku cadaynayey amarkaasi ficilkaa nebigu uu sameynayey waa ficil waajiba weeyaan maadaama waxa uu fasirayo amarka uu fasirayo amar waajib ah maadaama uu yahay marka sheekhu sharax hore usoo sharxay oo qeybta saddexaad markuu afcaasha ka warramay qeybta saddexaad ayuu kusoo sharxay saa darteed xaggu u xaaleeyo wuxuu yihi hada sharaxnaahu fi lqismi athaalith min aqsaami ficli الnabiyi sal اlه alيه waslm ida kaana ficlu rasuli mubayina liamri min awaamir اllah aw min awaamirihi huwa fainahu yakunu lahu xukmu dalika اlamr in kana hada اlamr waajiba fahuwa waajib wain kana mustaxaban fahuwa mustaxab wahada aahir saasaa markaa daahir ah lakina ahli اcilmi qaaluu ma kana mujmala laa yatabayan ila biاlficli kana alficlu waajiba calى الnabiy sal sl xata yatabayan mujmal yani shayga mujmalka oo in ficilka nebi maxamed lagu cadeeyo mooyaane si kale aan u cadaanaynin ficilka noocaasa waajib buu noqonaya maxaa yeelay balaaqa ummadda inuu gaarsiiyo diinta waajib bay nebi maxamed ku tahay calayhi salaatu wasalaam markuu caddeeyo kadib markuu caddeeyo ummadda uu gaarsiiyo kadib wuxuu noqonayaa yani waxaa weeyaan xukumka uu qaadanayo markaa kadib uu caddaanayaa marka hore inuu ijmaalka caddeeyo uu fasiro waajib bay ku tahay oo ummadda gaarsiiyo markaa kadib ayuu amarka waxa uu yahay hadduu yahay waajibna waajib buu noqonayaa hadduu yahay manduubna manduub ayuu markaa noqonayaa wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wain yakun hadduu yahay ficilku nabi maxamed calayhi salatu salaam ficilkiisu mubayinan mid cadaynaya liamrin amar buu cadaynaya amar ilaahay uu amray ayuu markaa ku cadaynayaa falxukmu fiihi xukumka ficilkaa nabi maxamed uu sameeyey calayhi salaatu salaam xukmu daka alamri amarkaasi ayuu markaa xukm noqonaya amarka uu cadaynayo ficilkan uu ku cadaynayo amarka waxa uu yahay ayuu ficilkan lagu cadaynayana yani markaas amarka xukumkiisu qaadanaya oo amarka uu fasirayo hadduu waajib yahay ficilkiina waajib buu noqonaya hadduu noqdo markaasi mid suno ana sunu noqonaya waqadimi alaclaa lada tasaaxumi fi saalixin walcaksu fi lmadaalimi wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala waqadim hormari alaclaa kan saraynta badan lada tasaaxumi tasaaxum marka uu yimaado fii saalixin masaalix marka ay isciriiriyaan walcaksu cagsina fi lmadaalimi madaalimta ayuu ku sugnaaday ay fi lmafaasid mafaasiduu ku sugnaaday halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala qaacido macruufa oo haddii masaalix ay isciririyaan waxaa markaa la hormarinayaa midda ugu sareysa ayaa la hormarinayaa say u kala xoog badan yihiin oo u kala sareeyaan ayaa loo kala hormarinayaa mafaasid hadday istacaarudaanna say u kala hooseeyaan baa loo kala hormarinaya walcaksu fi lmadaalimi tusaale maalan qof baa maalan waxaa isugu yimid caawa miyaa tukataa miyaa iska tukataa sidaadaba oo cibaadaad markaasi tahajud maad habeenki la timaadaa masa cilmiga ayaad akrisataayoo cilmigaad markaasi daalacataa waa laba arimood waa isciririyeen waktigan habeenkii bacda nowm ma waxaad siisaa qiraaat lkutub daalacat lkutub oo cilmiga waad faaidaysataa mase waa tukataa tahajudka waxaa loo yaqaanaa asalaatu bacda nowm haddaba laba shay istacaaruday wey waa la eegayaa labadooda keebaa sareeya marka dalab alcilmi sharci iyo tahajud dalab alcilmi sharci waa nafcigiisu waa mutacadi oo cilmiga yani waxa weya nafcigiisu waa mutacadi oo qofku dad buu sii gaarsiinaya tahajudkuna waa qaasir oo qofku ku kooban yahay idan midka mutacadiga ayaa la hormarinayaa fa ina tahajud manfacatuhu qaasira wa alab alcilmi manfacatuhu mutacadiya marka alabcilmigii ayaa markaa la hormarinaya waa haddaysa suurtooban in la kulmiyo hadduu kulmin karo oo waktiga qeybna uu siin karo salaa cibaadadii qeybna markaasi uu cilmigii iyo kutubta u daalacan karo fa hada afdal fa hada afdal marka waa taasoo kale mithaal kale waxay noqonaysaa qofka hadday isku ciririyaan salaad farada iyo salaad sunno ah waxaa la garanayaa faradka iyo sunnaha faradkaa fadli badan isagaa sareeya idan faradka ayaa markaasi la hormarinaya ayib faradka ayaa markaasi la hormarinaya isagaa ilahay agtii marka la eego faradka iyo sunuhu ilahay faradku jecelya wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axab ilaya mima ftaradtuhu caleyh iguma soo dhawaado addoonkayga shay aan markaasi ka jeclahay wixii aan ku waajib yeelay marka haddii ay isciririyaan oo waktigii sunadii waktigii faradka ayaa markaasi isu yimid faradkaa la hormarinaya salaad markaa taagan oo xaadiro ah iyo salaad faaitaa ayaa waktiga isugu yimid maalan salaadii subax ama salaadii cishe oo afar ragco in la tukado ay ka dhimantahy baa wuxuu xusuustay inuusan tukan maqribkii tasaaxum baa dhacay idan waxaa la samayna marka salaada cishe markaa taagan ayuu markaa tukanaya xaadirada marka ayaa aclaa noqonaysa silatu akh iyo silatu cam ayaa markaa isciririyey walaalkaa iyo adeerkaa keebaad hormarisaa waxaa weeyaan waxaa dhow walaalkaa dhow idan walaalka ayaa markaasi la hormarinaya oo silatul akh ayaa marka aclaa ah marka waxyaalaha masaalixda waxaa la hormarinayaa midka fadliga badan leh midka waajibka ayaa la hormarinayaa waajibkii maalan kifaaigii iyo markaasi caynigii cayniga markaa la hormarinayaa caynigii ayaa la hormarinayaa jihaad lmushrikiin iyo jihaadu ahli kitaab jihaadu almushrikiin ayaa la hormarinayaa way ahlu kitaabka waxyaalo waxaa jira nooca ma xiriir baa naga dhexeeya oo cuntadoodii baa la cuni karaa dumarkoodii baa la guursan karaa marka jihaad mushrikiin ayaa laga hormarinaya wahaakada taasi waa wixii masaalixa wey wixii markaasi mafaasid ah almadaalim almuxaramaat buu jeeda waxyaalaha muxaramaadka hadday kulmaan waxa weeyaan iyaguna midda hooseysa ayaa la hormarinaya maalan meytatu baciir iyo meytatu ximaar nin baa nafti qabatay naftiisi u cabsaday inuu bakti cuno mooyaane waxa weeyaan nafti waxay ku khasbtay inuu bakti cuno wuxuu helay marka meytatu ximaarin iyo meytatu baciir neef geel ah oo baktiyey iyo dameer baktiyey buu helay idan labada mafsudo waxaa xoogaa hooseeya maytatu baciir ayaa hoose waay marka hore xalaal ahaa dib baa markaa bakti baktigan xaaraan baan ka dhige marka hore xalaal buu ahaa xalaal ayuu ahaa wuxuu soo arooriyay mas'ale sheekhu masalada waxa weya wuxuu yihi man dahaba ila almasjid wawajada munkaran fi ariiqi yani qof baa wuxuu aaday masjidkii wuxuuna markaasi helay waa masale iska faa'iida ah weeyaan wuxuu helay munkar ayuu waddadii ku arkay salaadina waa la aqimay keebuu horumarinaya faayuhuma yuqadim alinkaar aw adihab ila almasjid liyusalii ma salaaduu aadaa mase munkarka ayuu markaas inkiraa wuxuu sheekhu yihi hada m mima takhtalifu fihi lijtihaadaat ijtihaadka culimadu way iskhilaafeen wuxuu sheekhu yihi fayundaru ila almunkar wayundaru ila maa yafuutuhu min asalaa waxaa la eegayaa munkarka iyo salaada ka tegeysa ragcadda ugu dambeysay miyuu ka gaaraya hadduu munkarkan zuuliyo mise kama gaarayo hadduu ka gaarayo salaadii wuu gaaray yani qofka salaada ragcad ka gaara salaadii wuu gaaray idan waxay noqonaysaa marka inuu munkarkii zuuliyo oo kan marka uu hormariyo waida kaanat salaad satafuutuhu bilkuliya salaadda hadday gebi ahaanba dhaafayso fayanduru ila lmunkar hal idaa dahaba yusali sayafuut walaa yankiru haddii uu markaasi munkarku eegaya hadduu salaadii aado miyuu ka tegayaayo munkarkii inuu zuuliyo meesha ma ka baxayaa mise u suurtoobaysaa inay kuwan weli munkarkooda kusii jiraan si int intuu usoo tukado kadibna halka u kasii wado wuxuu sheekhu yihi falinsaanu yuqadir isaga eegaya kadib mas'ale kaleu sii caddeey wuxuu yihi lakin ida kaana fi linkaari maslaxatun caama farubama nurajax almasaalix alcaama munkarkan zuulintiisu hadday maslaxo guud ay tahay waxaa dhici karta maslaxada caamkaa in markaa la hormariyo oliya tanna waa maslaxo caam ah tanna waa maslaxo khaasa wuxuu soo qaatay xadiidkii laqad hamamtu an antaliqa birijaalin macahum xazmun min xatab ilaa qowmin laa yashhaduuna asalaa fauxriqa calayhim buyuutahum marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tegey fasayatruku rasul sal slam salaat aljamaca min ajli an yunakila bihaulaai ucaaqibahum wuxuu damcay nebigu inuu salaadii ka tago si markaa kuwaa salaadaha ka tegaya si usoo ciqaabo almuhim wixii masaalix ah hadday iscaaridaan ka sareeya ayaa markaa lala imaanaya oo fadliga badan leh ayib hadday iscaaridaan waxyaalaha mafaasid ee muxaramaadkana waxaa markaasi midka mafsidadiisu ay yartahay ayaa markaa lala imaanaya isagaana soo wada beytka lagu sii cadayn doonaa waqadim hormari alaclaa kan saraynta badan fii saalixin ay fi lmasaalixi masaalixda kan saraynta badan hormari lada tasaaxumi tasaaxum markuu yimaado walcaksu cagsina kaa-inu wuxuu ku sugnaaday fi lmadaalimi muxaramaadkiibuu ku sugnaaday oo kaa haddii la yidhi aclihii kii ugu sarreeyey baa lala imaanayaa muxaramaadkiina midka ugu hooseeyey baa lala imaanayaa wadfac khafiifa adararayni bilakaf wakhud bicaali lfaadilayni laa takhaf wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wadfac reeb khafiifa dararayni labada darar midka khafiifka ah bilakhafi kan khafiifnimada badan ku reeb wakhud qaado bicaali lfaadilayni labada fadliga badanna ka sareeya qaado laa takaf hana cabsanin halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo tilmaamaya wuxuu leeyahay laba darar hadday kulmaan waxaa weeyaan yudfacu ashaddu dararayni biakhafihimaa ida ijtamaca dararaani fainahu yudfacu ashaddu dararayni biakhafihimaa ida kaana laabudda minhu yacni laba darar laba darar mid dooray noqoto labadu waa darar waxay noqonaysaa marka labadooda midka markaas akhafka in lala yimaado kan markaa akhafka in lala yimaado laba faadil ah ama laba fiicfiican hadday kulmaanna midka sareeya ayaa markaa lala imaanaya midda hore mithaal waxaa u ah qisadii khadir khadir iyo nabiyullaahi muuse waxay koreen doon khadir doontii ayuu markaasi jeexay oo wax ka midu ka saaray doontii in wax laga saaro wax laga jeexo waa darar laa shak laakiin sidaa wuxuu u yeelayay waxaa ka dambeeyey nin boqor ah doon kastoo wanaagsan oo fayow oo wax ceeba aan lahayn hadduu arko iska qaadan jiri wa kaana waraa'ahum malikun ya'khudu kula safiinatin hasba kula safiinatin saalixa bay culimadu markay fasirayaan soo qadaraan doon kastoo wanaagsan ayuu iska qaataa doonti in la qaato waa darar weyn doonti in la wada qaato waa darar weyn in doonti dhaawac loo geystana waa darar laakiin laba darar marka la eego waxaa fudud doonti inay badbaado dhaawacna loo geysto marka akhafu darareynkii labada darar kii fududaa ayuu qaatay marka irtikaabu akhafa darareyn baa la yihahdaa labada darar midka fudud waxa weyaan la imow tusaale kale waxa weeyaan qofbaa yani markaa qofki soo weeraray qof horar ah ayaa soo weeraray naftiisuu doonayaa markaasi inuu dilo waxaa lagaga hortegayaa bilshal filshal waxa ugu yaroo ku istaagay ku joogsan karo oo lasaga celin karaa lasaga celinaya hadal hadduu ku joogsan karo hadalkaasa lagaga hortegayaa ayib alshal filshal haddii markaa nabar meel uusan udhimanayn lagaga dhufanaya hadduu ku joogay kaasaa lagu dhufanaya wahaakada waxaa ka mid a maalan doon ayaa halis gashay in markaa ay biyihii ay liqaan halis bay gashay ayib doonta waxaa saaran xoolo iyo dad baa saaran inay qarqoonto oo biyihii markaa ay liqaanna halis bay ugu jirtaa in maalkaa badda lagu tuuro in doontao dhan ay qariqanto waa darar oo markaa badda doontu ay biyuhu liqaan waa darar weyn in waxa weeyaan wax ka mid ah waxay doonta saarnaa badda lagu tuurana waa darar kale laakiin labada darar waxa weye doontii iyo wixii saarnaa inay badda wada galaan waxaa roon maalka saarnaa in badda ay galaan doontii dadkan ay badbaadaan marka xaalka noocaas oo kale maalkii saarnaa ayaa markaasi laga daadinayaa inta saarnayd ayaa laga daadinayaa wahaakada sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegay shariga hore wuxuu ku sheegay labada darar midka markaa fudud in lala imaanayo khafiif iyo akhaf hadday kaliya midka fudaydka badan leh oo labadoo sahlan ayaa markaa lala imaanayaa hadday iscaaradaan laba darar oo markaa laabud ay noqoto mid uun markaa in lala yimaado labadooda midka dararku yani yaryahay ayaa lala imaanaya labadii shay oo markaasi wan wanaagsanaa oo fadliga lahaa hadday kulmaan afdal iyo faadil ayaa kulmay afdalkaa lala imaanaya waajib cayni ah iyo waajib kifaa'iah ayaa kulmay waajibka markaa cayniga ayaa la hormarinayaa oo kifaa'iga laga hormarinaya maxaa yeele asaga aclaa ah asagaa marka aclaa ah marka saa darteed asagaa la hormarinayaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wadfac reeb khafiifa dararayni labada dhibaato midka fudud reeb bil akhafi midka fudaydka badan leh ku reeb wakhud qaado bicaali lfaadilayni labada fadliga le oo wan wanaagsan ka sareeya qaado laa takaf hana cabsan laa takaf yani waxaa weeyaan arrinku waa musallam ha ka cabsan ha ka shakin arrinku waa musallam waa qaacido muntaride ha ka cabsanin wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala in yajtamic maca mubiixin maa manac faqadiman tagliiman ladii manac in yajtamic haddii markaasi ay kulmaan maa sabab manaca wax diiday maca mubiixin maca sababay mubiix sabab wax banaynaya maciisa faqadiman hormari aladii midka hormari manacaha diiday taqliiban liajli taqliibin taqliib dartiin u hormari halkan sheekh wuxuu inoo sheegay raximah اllahu tacaala haddii shayga hadday ku kulmaan mubiix iyo markaa xaadir shayga waxaa ku kulmay mubiix iyo xaadir baa ku kulmay bimacnaa sabab banaynaya iyo sabab diidaya shaygii ayaa ku kulmay waxaa la hormarinayaa midka xaadirkaa oo diidaya ayaa la hormarinayaa maalan laba neef baa isaga qaldamay yani laba neef mid la gowracay iyo mid aan la gowracin baa isku qaldamay mid la gowracay iyo mid aan la gowracin ayaa isku qaldamay waxaa la hormarinayaa markaasi midna waa mubaax oo waa mudakaah way bannaan tahay akligeedu oo sabab mubiix ayaa ku sugan midna sabab kheyr mubiix ah oo cadamu dakaa baa ku sugan maadaama ay isku qaldameen laba neef labadu waa laga tegayaa oo waxaa la hormarinayaa jaanibka midka diidaya ayaa la hormarinayaa haddii maalan ninbaa waxaa markaasi tuulo ayaa waxaa joogta inan naas wada jaqeen ayaa joogta inan naas wada nuugeen ayaa joogta dumarka magaaladaas ama tuuladaas ayay ka dhex gashay waa dumar kooban ilaa tobaneeye meelahaas weeyaan mana garanayo marka dumarka walaashii mooy inta kale xalaal bay u yihin inuu gursado way u banaanta laakiin walaashi uma banaana idan meesha waxaa ku kulmay mubiix yani dumar uu banaan yahay guurkooda u banaan yahay iyo dumar uusan u banaaneyn guurkooda waxaa la qalibayaa kuwa guurkooda usan banaanayn mar hadduu garan waayo dumarka tuulada ku nool oo maxsuuraadka ah waxaa la odhanayaa ma guursan kartid oo markaa mid ka mida inaad guursato kuma banaana wahaakada wuxuu sheekhu soo qaatay maalan oo masaladaa uu ku duldhisay qof baa maalan wuxuu masaxay jawrabeynkiisii ayuu masaxay jawrabkii ayuu masaxay habeen iyo maalin isagoo markaa muqiima kadibna wuu safray xagee la qalibayaa marka xagee la qalibayaa ma waxaa la qalibayaa inuu yahay inuu asalkii hore markaa uu muqiim ahaa miyaa la qalibayaa oo yowm waleyla basi ku kaaftoomayaa kadibna dib usoo bilaabayaa mase jaanibka inuu musaafir yahay ayuu qalibayaa wuxuu sheekhu ohanaya raximah llahu tacaala aljawaabu nuqadimu liqaama iqaamadaan qadimaynaa liana maa zaada cala yowm waleyla ijtamaca fiihi mubiixun waxaadir wixii intaa ka badan waxaa isugu yimid mubiix iyo xaadir baa isugu yimid fa yuqadamu jaanib lxadri habeenii maalin waa la hubaa wixii soo haray dhinac marka laga eego waa musaafiro dhinkaa ibaaxu ka haystaa dhinac kalena markuu masaxayey de muqiim buu ahaa marka xaadir iyo waxaa isugu yimid iyo mubiix baa isugu yimid wuxuu sheekhu tilmaam raximah llahu tacaala jaanib xadriga ayaa la hormarinaya hada huwa اlmashhuur min اlmadhab wاlmasأlaة fiha khilaaf bu yihi wصaxiixu anahu yutimu masxa musaafirin habeenii maalin bu markaa dhamaystiraya kadibna waxaa weeyaan waxay noqonaysaa in uu markaa min jadiid markaa u bilaabay ay noqonaysaa khulaasadu waxay tahay haddii shaygii wax banaynaya iyo wax markaa xaaraantinimeynaya ama diidaya ay ku kulmaan waxaa la qalibaya oo la hormarinayaa waxa weeyaan xagga diidmada ka diidaya la qalibaya oo la saraysiinayaa saa darteed shaygii waa la mancinayaa oo markaasi waa la diidayaa in yajtamic hadday kulmaan in yajtamic hadday kulmaan maa sababkii manaaca diidaya shaygani sababkii shaygan mancinayey ayaa wuxuu la kulmay maca mubiixin maca sababin mubiix sabab shaygan banaynaya ayaa la kulmay oo shayga waxaa ku kulmay sabab banaynaya iyo sabab markaa diidaya faqadiman hormari aladii sababka hormari manaca shaygan diiday sababka shaygan diidaya hormari takliiban liajli takliib qalibaad markaad asaga qalibaysid waxa weeyaan ku hormari marka qaacidadu waxay tahay ida ijtamaca mubiixu waxaadiru falyuqadam alxadru liannahu axwad haddii sabab wax manciya iyo sabab wax banaya hadday ku kulmaan shaygii isaga la hormarinaya wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wakulu xukmin falicilatin tabic in wujidat yuujad wailaa yamtanic wakulu xukmin xukum kasta falicilatin fahuwa xukumkii ee tabicun wuxuu raacaya licilati cilu raacaya in wujidad haddii la helo ciladii yuujad waa la helaya xukumkii wailaa ay ilaa yuujad ilcila cilada haddaan la helinna yamtanic alxukmu xukumkii mamnuuc buu noqonaya halkan wuxuu ka waramaya qaacida macruuf ah oo mufiida ah oo la yidhaahdo alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wacadaman xukumku wuxuu la socdaa ciladiisu la socdaa haddii ciladii la helo xukumkiina waa la helayaa ciladii haddii la waayo xukumkiina waa la waayayaa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wacadaman sheekh wuxuu ku tusaaleeyey xadiidkii ida kuntum halaaa falaa yatanaaja ithnaani duna thalith min ajli ana dalika yuxsinu haddii saddex aad tihiin laba yaysan si gaara ufaqin oo kii saddexaad yaan laga tegin sababtu waxay tahay ciladu maxay tahay arrinkaas waa ka murugoonaya wuxuu maday ku tashanayaan wuxuu sheekhu yii faida tanaaja thnaani duna thalith walam yaxzan ithaalithu waxa weeyaan haddii laba ay faqaan laakiin kii saddexaad uusan murugooneynin oo faqaas uusan ka murugooneynin waxa weeyaan faqa maxaaraan buu ka noqonaya aljawaabu la maya yani wuu arkayaa laba ragay saaxiiba weeyaan si gaaray u sheekaysteen kanna waxa weeyaan kama murugoonayo markaa faqa noocaas looma diidayo wuxuu sheekhu waidaa lam yatanaaja thnaan bal takalama birafci sawtin cod dheer bay ku hadleen labadii birafci sawtin laakin balaqahu codka waa soo gaarayaa laakiin ma fahmayo taalidka ma fahmayo arrinkaana waa ka murugoonaya xukumka waa haabit bimacnaa faq maahan codka kor bay u qaadayaan laakiin laakin biluqatin laa yafhamuhuma thalith ha luqa markaas taalidka usan fahmaynin bay ku hadlayaan waxaan ognahay arrinkaana inuu ka murugoonayo xukumku waa haabit codka wasra haba u qaadaane mar hadday meeshii murugada cilladii hadday taallo oo murugadii ah xukumkiina waa yaallaa oo mancigii ah huwa taxriim lan alcilata mawjuuda walxukmu yaduuru maca cilatihi haddiiba aan qadarna buu sheekhu yidhi nin baa hortiisa waxaa jooga laba inan isagu waxbuu qoranayaa ama waxbuu daalacanaya ama wax la mid ah hawl buu ku mashquulsan yahay labada inan baa si gaara u sheekaysanaya arrinkaana kama murugeysna bal waaba ku farxayaaba arrinka noocaasa waa jaa-is maxaa yahay ciladii waa muntafiya kama murugeysna kama murugeysna isagaaba wuxuu isleeyahayba yaa codkooda hoos kaaga dhiga hoos bay ufaqayaan ciladii meesha way ka baxday oo ahayd in markaasi taalidkii u murugoodo marka alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan waa cadaman maalan khamrigii oo kale waa xaaraam liajli iskaar ciladu waa iskaar wey iskaarka haddii la waayo oo ciladii meesha ay ka baxday xukumkiina mesha waa ka baxaya taxriimkii oo markaasi xaaraan markaa ma noqonayso marka waa qaacido macruuf ah weyaan in la yidhaahdo xukumku ciladiisa ayuu markaasi la soconayaa maalan qofku hadduu mariid yahay xanuunsan yahay maradkaas wuxuu u banaynaya soonki inuu afro haddii ciladii la waayo maradkii ah soonkii marka waajib ayuu markaasi ku noqonayaa wahaakada wuxuu sheekhu raximah llahu tacala wa kullu xukmin xukum kasta falicilatin fa huwa xukumkaasi tabicun wuxuu raacayaa licilatin cilu raacaya cilo ayuu raacaya oo ciladiisu la socdaa in wujidad hadii la helo in wujidat alcila ciladii haddii la helo yuujad alxukm xukumka waa la helayaa wailaa ay ilaa yuujad alcila ciladii haddaan la helin ilaa tuujad alcila ciladii haddaan la helin yamtanic alxukmu xukumkiina mamnuuc ayuu markaasi noqonaya xukumkii lama helayo ilaa huna wallahu aclam